iyadoo lagu jiro tobanka dhexe bisha barakeedsan ee rabadaan suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa laga dareemayaa mashquul iyo diyaargarow xoogana ku aadan munaasabada ciidda oo ka haarsan tahay wax ka yar laba toddobaad goobaha kala duwan ee lagu iibiyo dharka ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul xoogan iyadoo bulshada ay iibsanayaan dharka ay ciidda ku qaabili lahaayeen noocyadiisa kala duwan qaar ka mid a ganacsatada suuqyada dharka iyo shacabka dukaamaysanaya ayaa ka warbixiyey sida ay iskugu diyaariyeen munaasabada maalinta ciidulfidriga wacay waa maxamed cali nuur ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ku nool degmada Kismaayo ciidan ma sha Allah si wacan bay dadku u ciidayaan xilligii imika waxa la gaaray diyaargarowga ciida wanaag badan baan rujeenaa insha Allah suuqa sarxad badan baa laga dareemayaa ilaa xilliga dambe habeenkii waan shaqaynaa nabadgelyo iyo nimco ayaan ku jirnaa alxamdulillah sicirka suuqa dabcan xilligan marka la gaaro wax badan iskama bedelaan waa xilliga ay dadku weynuhu adeeganayeen qof walbana wixii magaranaysaa uu ciid ciid uga qaybgeli lahaa uu diyaarsanayay markaas waxa kaliya dheeraadka waa samxadda iyo magaranaysaa dadka oo aad u soo farabata iyo mashquulka nagu bata maasha allah horta magacey waxaa la maxamed bara xasan waxaan joogaa magaalada kismaayo maanta waxaa soo gaara carwadan aa soo gaara inaan isku diyaariyo ciidda ciidulfitra inaan isku diyaariyo marka maasha allah magaaladu saa'id ay kula socotaa suuqa maasha allah dharkuna maarta waxa waa jaban yahay oo qiimihiisu aad u jaban yahay waxa maarta bulshada maarta gabdhaha iyo dhalinyarada gabdhaha yararka aad maarta dhar loogu keenay dharkan fashionka loo keenay alxamdulilah marka bulshada maarta waxa si fiican maarta baycadu waa jabanta aad bay baycadu jaban tahay marka alxamdulilah waxa weeye waa soonkan maarta qeyrkiisa buraqaysu iska wataa marka alxamdulilah laakiin hadda waa sanadkan waa iska jaban yahay dharku waa roon yahay hadda sirwaal kuwaanoo kale waa dhar isjooga is wata weeye waxaa la gadaa maarta soddon shan doolar marka waa meeshadu waa iska jaban tahay maasha allah meeshadu waa iska jaban tahay sanadihii hore waxaa laga yaabaa maarta isjooga oo ahay lixdan doolar konton shan doolar hadda isjooga waa shan waa soddon shan doolar anigoo ah magacayga ibraahim cabdi maxamed waxaa suuq u soo aaday inaan kaba iibsado waxaan u dabaaldegaa maalmaha ciidda soo socdo waxaa aad ugu qanacsannahay joogitaanka jubbaland inay tahay seef habeenkii xilligaa doontid aa soconi kartid intaam suuq buu furan yahay waqti weliba waa ka soo qayb gali kartaa lix saac weynima suuq dhar usoo doonan kartaa kabaa soo doonan kartaa kismaayo idna waxay ilaa dalsan ilaa goobeyn aan looga xiran looga adeegtaa marka waxaana rajaynayaa insha allah iidaha soo socda inaan wax kasii bedeli doono sanadkan waxaan soo kordhinay dhar ay dhahayaan ashwaaq steel iyo samsam steel dharkaasaan hadda soo kordhinay marka hadda alxamdulilah suuqa hadda magaaladan insha allah ciidaadka waa bilowdeen insha allah waxaan rajaynaynaa saan isa ka fiicanba inuu noo noqdo suuq insha allah hadii ilaahin maasha allah sanadka laba kun shan iyo labaatanka sanad fiican bay loo tahay si fiican baa u adeeganayna dhaqaale fiican baa haysanaa dadka ilaa habeenkii lix sac toddoba sac gaarna xala xataa sideed sac aan ma dhar u gabaayay marka waxaan leeyahay saan si kasii fiican aan usii rajaynayna insha allah